Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamulka Jubbaland Axmed Xuseen Barake ayaa xariga ka jaray warbiyo loogu talagalay bulshada ku nool deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo. Munaasabadda xariga loogu jaray warbiyeedkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirro, xildhibaano, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha biyaha, odayaal iyo qaybaha kale ee bulshada. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland Axmed Xuseen Barake ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray warbiyeedkan.
marka hortani waxay qayb ka tahay codsiyadii aan hay-adaha u gudbinay saaxiibadannada beesha caalamka aan u gudbinay waxaa fangareeyey mashruucani world bank bangiga adduunka fangareeyey bangiga adduunka laba siyaabood uu u shaqeeyaa qaybna dowladdu fangareeyaa qaybna hay-aduhu lacagtu u soo mariyaa marka mashruucan maaha mashruucii dowladda toos loo fangareynayey dowladdu partner bay ka tahay laakiin wuxuu lacagta soo mariyey hay-adda food and agricultural organization buu soo mariyey faw ayaa la soo mariyey iyada ayaa procurementigii iyo contractiga iyada ayaa awood garaysay wasaaraddanaduna waxay iska lahayd site selectionka inaan horta meeshii dhahna meeshan laga qodayaa injineeradii mashruuca bilow ilaa iyo dhammaad ka shaqaynayey certify garaynayey ayaan rool ku lahayn marka maanta sharaf weynay noo tahay inaan xarig jarkaas samayno mar labaad iyo mar saddexaadna deegaanka kusoo noqonno waxaa kaloon fursaddan kaga faa'iidaysanayaa mashruucan xarig jarkiisa kadib waxaa jira baahiyihii waagaa aan qornay oo ilaa iyo afar ka mid ah aan jawaabana helnay fanna u helnay ayna socdaan waxaa jira mashruuc kan la mid ah oo tuuladan tuulada ku xigta laga bilaabi doono wiilka soo socda hadduu ilaah awoodda la yidhaahdo koron uusle ayaa laga bilaabayaa waxaa kaana fangareeyey mashruuca biyoola fangareynaya ama barwaaqa dadka ay u yaqaaniin ama biyoole asna waa wall banki weeye wartan war la mid ah weeye ama daam ah bacda ayaa ooli doonta marka mid kale ayaa hadda biroole ka socda waxaan ogahay ilaa iyo laba kale oo dayactiraan ogahay oo deegaankan laba sano ilaa saddex sano wixii aan daba soconay baa hadda bilaabmahaya marka insha allahu tacaala taana waa idinkugu bishaaraynayaa dowladdu waan idin maqannahay inkastoona yarnahay oo dee aanan fan badan iyo dhaqaalo badan aanan soomaaliya oolin laakiin waxaan idin ballan qaadaynaa ka wakiil noqon kara umada iyo dowladda inteeda badanba wasaaradahan serviceka ah ee tahay in wixii deegaanka lagu baahan yahay baahi warbiyoodkan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo kuwaas oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley